بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد xadiiskii waxaan bilaabaynaa insha allahu tacaala sagaalaad arbacuuna nawowi raximah اllah can abi hurayrata cabdiraxmaan bni sakhrin radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama yaquul maa nahaytukum canhu faاjtanibuu وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم xadiiska lafdigiisa haddaan dul marno oo macnayno xadiiska waxaa werinaya can abi hurayrata saxaabigii weynaa ee abi hurayra kunyadiisu waa abi hurayra magaciisuna cabdiraxmaan ibnu sakhrin radia allaahu canhu qaal wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam yaquulu isaga oo dhahaya odhanaya maa nahaytukum maa shayga nahaytukum aan iga reebo canhu halkiisa fajtanibuuhu ka fogaada oo ka dheeraada wamaa shayga aan amartukum ini amra bihi isaga shayga aan ni amra isagana fa'tuu kala yimaada ka sameeya minhu isaga ma statactum waxa aada awood u yeelataan oo aada kartaan fa innamaa in kale mooyaane ahlaka waxaa halaagay alladiina kuwii min qablikum ininka hortiin ahaa waxyaalada halaagay waxaa ka mid ahaa kahratu masaa'ilihim masaa-ishoodii badnayd su-aalahoogii badnaa waاkhtilaafuhum iyo dabamarkay daba marayeen aba khilaafayeen calaa ambiyaa'ihim nebiyadooda eebba u soo diray subxaanahu wa tacaalaa ay khilaafayeen baa halaagay rawaahu waxaa inoo warinaya xadiiska albukhaari baa wariyey iyo imaamkii muslim labada imaam raximahum allah ilaahay naxariistii janna haka waraabiya subxaana wa tacaala okay xadiiskan waa xadiiskii sagaalaad sida aan sheegnay waxaa inoo warinaya imaam bukhaari raximahullah iyo imaam muslim waxaa nabiga ka wariyey cabdiraxmaan ibnu sakhrin oo loo yaqaano saxaabigaas abi hurayra radi allahu canhu marka marka imaamka saxaabiga abi hurayra horaan usoo sheegnay riwaayada ugu horeeya xadiisaadkii noosoo wariyay baan kusoo sheegnay maaragtay taariikhdiisa iyo siirihiisa waxaan waan iska dhaafaynaa waxaan ku bilaabaynaa cinwaanka xadiiska marka laba cinwaan ba xadiiska waan siin karnaa insha allahu tacaala cinwaanka koobaad oon xadiiska aan siin karno waxa weeyaan in aan oranno in ilaahay subxaanahu wa tacaala fiqhu listitaaca waxaa loo bixiyey fiqhu listitaaca fiqhu listitaaca waxa weeye inaan cilmi u yeelanno aqoon u yeelanno waxa uu qofka bini aadamkii karayo rabitaanka waxa uu karayo awoodayo diinteenu fiqhi bay siisay ciwaankaas waan siin karnaa ciwaan labaadna waan siin karnaa oo xadiiska inoogu jira ciwaankiisa labaad oo xadiiska ku jira waxa weeyaan karaahiyatu inay diintu nacdo kasratu lmasaa'il in su-aalo badan oo khaasatan aan dhicin diinta layska weydiiyo waxyaalada aan dhicin in diinta layska weydiiyo inay karaaho tahay xadiiskan ciwaan waan uga dhigi karnaa insha allahu tacaala okay xadiiskaas waxa aan isla taagaynaa insha allahu tacaala saddex masaladood xadiiska tobanaad baan ku dari doonaa maanta insha allah marka saddexda masaladood ee xadiiskaan isla taagayna waxa weeye ilaahay wuxuu nabigu wuxuu yidhi sal slam maa nahaytukum canhu fajtanibuuh waxa aan niga reebo oon inaga celiyo oon inaga dhabo oon inaga joojiyo ka fogaada marka kelimatlijtinaab baa soo aroortay fogaasho ka fogaada ka dheeraada culummadu waxay dhahdaan muxuu nebigu u dhihi waayey sala allahu calayhi wasalam maa nahaytukum canhu waxa aan inaga reebo fatrukuuhu ka taga maxaa loo isticmaalay kelmadda fajtanibuuhu ka fogaada waxay dhahdaan kelimadda ijtinaabku waa ablaqu alfaadi taxriim ilaahay markuu wax xarimo waxyaalada ugu fogaasho badan lafdi la isticmaala ayay ka mid tahay qur-aanka waxaa ku soo aroortay dhowr goor khamriga ilaahay markuu ka hadlay muxuu hi fajtanibuuhu ka dheeraada ka fogaada baa lahi subxaana wa tacaala wajtanibuu qawla zuur buu ilahay hi hadalka been abuurka ana ka fogaada marka ijtinaabku waxa uu la mid yahay alfaada kale walaa taqrabuu azina zinada maxaa la dhahay ha u dhowaanina lama ohan hasfalina ha u dhowaanina baa la dhihi walaa taqrabu lfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan ilaahay waxyaalada uu xarimita muuqata iyo taqarsoonba ha u dhowaanina buu rabbi subxaana wa tacaala marka culummadu waxay dhahdaan lafdiga ijtinaabku iska daaya ka dheeraada marka la isticmaalay way ka fog tahay iska daaya fatrukuuhu ka taga ha samaynina lama ohan waxaa ka dheeraada macnaha ka dheeraada maxay ka dheer tahay laba macnaa markaa ku jira maadaama la fogeeyey almacna alawal waxa weeye waxa xaaraan ah waxa xaaraan ah oo maaragtay xaaraan noqonaysa fi shariicati alislaamiya wasiiladii iyo hadafkii matalan zinadu waa xaaraan maa yu-addi ila zinana waa xaaraan weeye zinadii waa xaaraan wixii zina keenayana waa xaaraan weeye ribadii waa xaaraan weeye wixii ribo keenayana waa xaaraan weeye khamradii waa xaaraan wixii khamro keenayana waa xaaraan wey waxaa ka mid a culimmadu waxay dhahdaan ninbaa cinab beeraya cinabka wuxuu u beerayaa inuu dadka muslimiinta ama bini aadamka ay cunaan maya wuxuu u beerayaa waa cinabkii uun inuu ka iibiyo warshadaha khamriga sameeya marka hore waa xalaal cinabkii marka labaadna waa xaaraan wey lianna marka labaad waxaa xaaraan ka dhigay waa sadan lidariica waxaad u beeraysaa inaad ka iibisid warshadaha samayn doona amrada laakiin adu hadaad garanan inuu qofka kaa iibsaday kamro ka sameynaya ad lagu weydiinayo iska iibsaday laakiin haddaad ugu talagashay beertaadaba inay ka gataan dadka kamrada sameeya burshadahooga inaad inaad cinab beerta xaaraan binoqd waa cinabkii xalaasha xaaraan noqonayo marka kalimatu ijtinaab waxay ka dhigan tahay waxa xaaraan noqonaya hadafkii iyo maxaygii iyo wasiiladii okay waxaa la mid ah qofku inuu gabadh la keliyoobo oo isla keliyoobaan gabadh iyo wiil waa xaaraan weyn iyaka oo maxaa xaaraan ka dhigay waxbana ma samaynayaan bay leeyihin lakin waa isla keliyoobeen waxaa xaaraan ka dhigay waa wasiilatun lizina nebigu wuxu uhi sal ly slama ninna inuu la keliyoobin gabadh laa yakhulwanna axadakum biimraa limaada shaydaanka qofkii saddexaada fa ina shaydaana saalisuhuma waa la sukin qurxini markaa shaydaanka shaqadii galaya idan inaadaba la keliyootid la keliyoobtidbaba xaaraan markaa saas daraaddeed kelimatlijtinaab waxay ka dhigan tahay wax kasti oo xaaraana ka fogow wax kastaoo xaaraan kuu geynayana ka fogow marka kelimatulijtinaabku waa sidaa marka ilaahay wuxuu leeyahay war waxaa nebiga ama nebi sal slam wuxuu leeyahay wixii aan ni amro maaha wixii aan niga reebay isaga kaba tagaba ka fogaada okay waa ta koowaadi waa taa mas'alada labaadi waxa weeyaan nebigu wuxuu inaga reebay waa mise nooc waa saddex nooc fiqhiyan diiniyan baa u barayna mootahay waxa diintu ay naga reebtay waa saddex nooc nooca koowaad waxaa dhahdaa dembiyada waaweyn maaha waa akbarulkabaa'iri waa dembiyada kuwooga ugu sii waaweyn alaa unabi'ukum biakbaril الكبائر ما إني شجع الذنبية وأوين كوا جسي وأوين ما إني شجع برسول كوري حاكم هذا الشركي نفتي للدليل سحركي gabadha mu'minada ee qaafilada oo dambi lagu sheego waalidka oo la caasiyo oo xuquuqal waalidada la yimaado waxaas oo dhan waxaa loo bixiyay sixirkii akbaru lkabaa'ir badhaa qowlu zuurkii waa dembi maaha waa dembiyada ugu waaweyn waa inaga reebay nebigu laba maxaa ina laga reebay alkabaa'iru baa la reebay dembiyada waaweyn oo culimmaduna ay ka qoreen kutub bacdu ahlicilmi waxay gaadhsiiyeen alkabaa'irta toddobaatan kabaairtu waa mise waa toddobaatan bay gaadhsiiyeen qaarna way ka badiyeen laakiin kabaairta maxaa lagu gartaa bay culimadu yidhahdeen saddex shay baa lagu gartaa dembigu inuu weyn yahay dembigu inuu weyn maxaa lagu gartaa saddex shay okay waxaa lagu gartaa kow dembiga ugu weyn debaa garle kiiga weynaa oo ilaahay uu subxana watacaala kaba maxaa lagu gartaa waxaa lagu gartaa inuu ilaahay ka daba keeno qofkii dembigaa gala cadaab adag buu leeyahay qur-aanka dad ku aragtid falahu cadaabun aliim dembiga la yidhahdo dhan waa weyn yahay hadaad aragti ilahay isagoo le qadib allahu ilaahay ninka facalkaa fala uu cadhooday waa dembi weyn haddaad aragti ilaahay uu lacnaday camalka la leeyahay waa dembi weyn haddaad aragtid dembiga ay u taallo cuquubo adduunyo zinadii jeedal baa u yaala waxaa u yaala maxaan ku dhahdaa rajmi wixii la mid a cuquubo adag loo soo dejiyo taqliida waa dembi weyn marka dembiga weyn maxaa lagu gartaa inay cuquubo adag taallo cadaabku lagu galayo cadho ilaahay lagu mudanayo amba lacnad wixii waxaas oo dhan waa dembi weyn okay dembiyadii waaweyned waa kii labaad wey wuxuu ilahay naga reebay saddex ilaahay muxuu inaga reebay dembiye loo bixiye sakaa'ir dembiyada yaryar loo bixiyey kuwa sakaa'irta loo bixiyey iyo kana markaad kuwa yaryari waxa weeyaan waa kuwa ilahay yihi subxaana wa tacaala haddaad ka fogaatiin dembiyada waaweyn kuwa yaryar aad ku dhacaysiin waana laga dhaafayaa culimadu markaa kuwa yar waxay ku tilmaameen qofka oo qof gabadh ag maraysa eega waa dembi yar bay idhahdeen marka wixii noocaasana lamam layidhi ila lamama waa dembiya yare intaas saddexdaas maxaa la dhahdaa waajibun tarkuha in laga tago waa waajib waxaa jira nooc afaraad oo isagu saddexdaa midna ahayn laakiin diintu naga reebtay waa maxay waa wixii makruuh ahaa makruuhi diintu way kaa reebtay makruuhu markaa muxuu yahay waa wax haddaad ka tagtidna khayr ah ajar lagu qoray haddaad ka tegi weydidna dembi laguma qoray maxaa ka mid a markaa waxaa ka mid a basashii iyo toontii aan la karin oo la cuno kadibna maskiidka la yimaado jamci la tukado waa saa yaga maaha iyadii xaaraan makruuh maaha waad cuntay basashii amba toontii kadibna halkeed imatay masaajidkii iyadii oonan karsanayn nay ah oo qaydhin hadday garsatahay kuma jirto markaa nebigu uu nahiyey in lasoo cuno basal iyo toon oo maski falaa yaqrabanna masjidana haadaa bu rasuulku maskiidkayga inuu nooga soo dhawaad nin basal iyo toon soo cunay in sigaa soo cabira ka waran waa warkale isaga warkaas marka falaa yaqrabanna masjidana haadaa marka taasi waa midaas wey inuu maskiidkayga nooga soo dhawaan ayuu yihi rasuulku sal alla alay slam marka karaahiyada xadiisku marka wixii makruuhana maxaa la yeelayaa isagana in laga tagaa markaa isagana fiican wixii makruuha oo fajtanibuuda may soo galaysaa culimadu khilaaf baa ka jira laakiin maadaama uu rasuulku reebay saxaabadu cajiib waxay ku haayeen ismay weydiiyeen wuxuu nebigu ka reebay ma makruuha mise xaaraan maxay is weydiiyeen nebigaa reebay nebigaa naga celiyey way ka tageen sala allahu calayhi su-aal iskama weydiiyeen laakiin markii dambe su-aasha la keeno ladhi waa makruuh iyo maaha makruuh si loo fuduusada makruuhi kii kana loo maarata isku adkeeyo okay halkaa waxaan kaga baxnay ikhwaani fillaah xadiiskii qaybta ishtanibu arrinta labaad muxuu nagu yihi maa amartukum bihi fa'tuu minhu mastatactum xadiiska qaybta la isla taagan waa qaybta waxaan ini amrana waxaad kala imataan inta aada awoodaan fiqu listidaaca waa kan awoodaan baan waxaad kartaan kala yimaada waxaa awooddiina ku jira meeshan aad baa lasku dadku dadka daciifiinta oo diinta ku itaal daran way ka faa'idaystaan waxay ku oranayaan ilaahay baa yidhi laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa aayaddaa bay diili ka soo qaataa ilaahay baa yidhi fattaqu allaha ma sadactum intaad karti ilahay ka baqaa subxana wa tacaala okay aayad quraan jirto ilahay ku yiri yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaati war ilaahay ka baqa baqis dhab ah adug ugu saraysa ka baqa haddana wuxuu ilaahay dhahay fattaquu llaha ma stadactum intaad awooddiin ilahay ka baqa culummadu waxay dhahdaan aayadda labaadi aayaddii hore nasakhday laakiin sidaasi sax maaha ay dhahdaane aayaddan labaadi waxay macnaysay aayaddii hore taa waa saxa ilaahay dhab uga baq waxay ka dhan tahay intaad awoodid ka baq macno macno daqiiqa inaga siina fursad ku dhaha ayadda ayadda yahayska laba macnaa ku jira ilaahay markuu ina abuuray subxana wa tacaala wuxuu ina kala siiyey awoodo kala duwan awoodo kala duwan qiyaamahana ilaahay wuxuu inagu xisaabinay awoodihiina kala duwan misaal uu sheekh bixiyey baa ina siinaya cajiiba lambadahan lambad baa jirta dhowr boqol oo foolti ah iyo waxaa jirta lambad soddon foolti ah awooddeeda soddon midna waa dhowr boqol marka la gesho finishta mid waxaa shidi meesha dhan ba ifini midna in yar ba ifini awoodihii lagu soo kala rakibay weeye eebba markuu ina abuuray awoodo kala duwan buu inagu rakibay waxaa laga yaabaa nin annaka inaga mida inay ku rakiban tahay awood laba boqol oo volt ah midna waxaa ku rakiban lixdan volt mid annaka inaga mid ah midkii annaka inaga midka ahaa lixdankii lagu rakibay buu wada shaqaysiiyey ilaahay ku rakibay uu wada shaqaysiiyey kii laba boqol lagu rakibana lixdan buu shaqaysiiyey hadda laba boqol buu rabbi ku rakibay laakiin diintii wuxuu gashay lixdan kii lixdan lagu rakibina lixdankii buu wada gashay markay bini aadamku eegaan labadan waa isku mid aakhiraa la yimidoo kii lixdankii ilaahay siiyey wada shiday wasaabiquuna saabiquun buu ku biiro jannadu halka hore ka tahay kii lixdan shiday hadday badbaadin weyda naxariista ilaahay dhanka cadaabta loo sii qaaday dadkii waxay leeyihin war labadani isku cibaadon bay hayaane kanna muxuu la guulaystay kanna muxuu la fashilmay waxaa lagu eegayaa indhaheenii laakiin rabbigii abuuray labadan istiaacada uu siiyey awoodda uu siiyaa kala badnayd midna uu wada shaqaysiiye awooddiisii midna ma shaqaysin beri baa diyaaradaa la baratansiiyey diyaaradaa tartan la gashay diyaaradii baa soo yaacay diyaaradii markii ay fadhiisteen madaarkii loogu talagalay diyaaradii lix soo fadhiisatay baa hal baxday tii hal soo fadhiisatay kow uga soo horeysana halka dambey tagtay waxaa i maxaa keenay laba shay baa keenta waxaa laga dhaqaaqaya awoodaha ku kala rakiban say u adeegsatay diyaaraddu labo dhibaatooyinkii hawada kala soo kulmeen say uga soo baxeen taxadiyaadka iyo mashaakilka ayaa la eegay beelodkani si ula soo dhaqmay markaasaaba loo kala horreysiyaa okay nin iskaga nool meel naxariisoo masaajiiddii ku badan yihiinoo salaadii ku badan tahay oo dikrigii qur-aanka la isxasuusinayo iyo nin ku nool meel aan diin laysku xasuusinayno sidaa reer galbeedkaa marka uu wiilkani salaadii ku fiicnaado uu shantii waqti ku tukada yurub iyo maraykan iyo kanada kii joogay maxaanku dhahda afrika ee muslimka ahaana uu shantii waqti uu tukado hadday ilaahay hor yimaadiin isku xisaab ma noqonayaan ninka shanta waqti ku ilaaliya reer galbeedka wuxuu ka kheyr badan yahay ninka salaatuleyl ku tukada dhulkeennii ayuu ka kheyr badan yahay lianna taxadiyaad halkaa ma jiro halkan taxadiyaad baa jira mashaakil baa jira marka waa in la garto waxa weeyaan kelmadda istidaacada alwuscu la leeyahay fattaqu llaha ma statactum la leeyahay iyo ittaqu llaha xaqa tuqaati iskama hor imanaysa waa isbuuxinaysaa arrinta koowaad inaan kala soo baxna xadiiska ama xadiiskan ba ayadaha wataa arrinta labaad waxa weeye kelimadda istidaacadu amba wuscigu waxa weeyaan diinteenu eeg laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha islaamka ayaa soo dejiyey allah qur-aanka ayaa nagu amraya allah xadiiska allah adigana yaa ku abuuray allah ilaahay wuxuu soo dejiyey iyo adigu waa isku abuurantihiin waa wax la karaya diinteenu wax adagba malaba maa jacala calaykum fi diini xaraj ma leh diintu waxaa la dabaqi karaya kuuba jiraba kulluhaa waa fii wusci linsaan marka dadkiibaa laba u kala baxaya dadki maxaa u kala baxayaa dad dadnimadii u buuxdo iyo dad dadnimadii wax laga naaqusay okay dadkay dadnimadii u buuxdo maxay leeyihiin waxay leeyihin shareecadoo dhan inay dabaqaan kii dadnimadiisa wax laga naaqusayna waxaa iminka loo bixiya dadka baahida gaarka ale dawil ixtiyaajaat alkhaasa dadka dhada dadka baahida gaarka ale anticapka waxaanay dhahaan gaaladu special dadkaas maxay leeyihin dabaqaad gaaray diinta leeyihin laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xarajun walaa cala almariidi xarajun qur-aanka qoranta marka ninkaasi wuxuu leeyahay axkaam gaara gabadha noocaas axkaam gaara kii buuxayna axkaamtiisu way buuxdaa okay marka wascigii waa kaa mastadactumti waa kaa lagama rabo ninka indhaha waxa laga rabo ninka indhaha qaba lagama rabo ninka maaragtay laxaad kale ninka laxaadkiisu buuxsan yihiin waxa lagama rabo lagama rabo ninka caafimaad qaba ninka jiran ee xanuunsan wixii laga lagama rabo marka diinta waxa dhanba kala aalisay marka inuu leeyahay fatu minhu mastadactum maxay waxa lagu abray ileen zinadii iyadu haddaad bugtid iyo haddaad wax qabto ka tag baa lagu leeyahay khamradii waa ka tag mukhadaraadkii waa ka taga laakiin salaadiisa ninkii caafimaad qabana sibuu tukan kii jiranaa sibuu tukan ninkii laxaad kalaa sibuu tukan kii laxaad kuu buuxina sibuu tukan ninkii indhaha lahaa ee wax qaado miskiidka geeya uuna jirin salaadii jamacadu may ku waajibi kii kale bixiro salo jihaadkii muu gali ninka indhaha lah ninkii indha qabena jihaadkii muu gali laysa marka diintii way eegaysaa waxaas taasina waa taawdiye arrinta saddexaad ee mastadactumta ku jirta waa maxay waxaa ku jirta waxaa fiqu daruura nasaseerka diinteenu nasaseeraa jira nasaseerka ilaalisaa eeg iminka waxaa jira addaruura tubiix maxaa dhadaa almaxduuraat okay amba base qofkii muslimka ahaa wixii laga rabay marka uu kari waayo wuxuu u guurayaa wixii uu karayay inuu falo wuxuu awoodaya inuu falo qur-aankeenna maxaa ku qoran ilaahay subxaana wa tacaala marka uu ka sheekeynayo shareecadda islaamka axkaamteeda marka uu ka sheekeynayo wuxuu inoo sheegayaa axkaamta waqtiga dadku ay saxda yihiin iyo waqtiga dadku ay sax ahayn nabad marka lagu jiro iminka iyo marka aan nabad lagu jirin marka jihaad lagu jiro iyo marka aan jihaad lagu jirin axkaamaa jira daruuraad marka wixii la karaya markaa lagala imanaya saddexdaa shay baan kala soo baxaynaa faatuu minhu maada ma stadactum ta saddexaad ugu dambaysa fa inamaa ahlaka aladiina min qablikum min qablikum kasratu masaa'ilihim iyo wakhtilaafihim calaa ambiyaa'ihim su-aalaha fara badan diintu way nacdaa baa lidhi okay nabiguna wuxuu waxaa halaagayba waa su-aalihii badnaa dadka annaga su-aal baan isweydiinaynaa diinteennu su-aalaha badan may nacdaa ma jeclo ma soo dhawaysa miyaa mise way soo dhawaysaa su-aalu waa saddex marka xadiiska saan fahmo su-aalu waa saddex qof raba inuu diinta fahmo waa inuu su-aalo fara badan isweydiiyo qof raba inuu diinta soo galo waa inuu su-aalo fara badan isweydiiyo loogana jawaabana muxuu yihi ibnu cabaas saxaabada kale waxaan uga cilmi batay laba shay waxaan lahaa buuri lisaanun sa-uul wa qalbun caquul waxaan lahaa buuri carab suaal badan su-aal badan leh iyo qalbi weeleyn badan leh waxa la sheego weeleeya saasaan saxaabadeedii kale da-deydii aan uga aqoon batay marka kama dhigno asilada fara badani inay mamnuuc tahay marka halkaa tahay labo ta labaad oo diintu ay ogoshahay su-aasha ogoshahay waa maxay waxay ogoshahay diintu su-aasha qofka biniaadamka kordhinaysa aqoontiisa arintan diintu maxay ka tiri san bay ka tiri oo halka maxaa laga san baa layidhi sii sii baaraya taasna waa la ogol yahay iyaduna xaaraan maaha okay xadiiska markaa tii saddexaad bay galaysaa oo maxaa tii saddexaade waxaa loo yaqaano altafriicaat iyo maala su-aalu maa laa yaqac waxa aan dhicinba su-aal aan dhicinbaba waxaa ka mid ah maa xukmu bay yidhahdaan culamada qaar isweydiiyeen xukunku muxuu noqonayaa man xamila calaa dahrihi riixan soo riixa halka dambe ka soo baxda in oo maaragtay salaad kaama jabto markay kaa soo baxdo qofka qofka xambaara ka waran nooca inta la ururiyo oo kiishash lagu guro bay yidhahdeen riix ma dhici kartaa caqli ah oo xamaal noqdo oo xambaarsan yahay ninkaasi salaadiisa ka warama dhahdeen culimmadu waxay is weydiiyeen waxyaala cajiiba laakiin ma suurtagal baa inuu qofi riix xambaari karaba marka taasoo kale waxay dhahdeen waa makruuh macno male okay waxay dhahdeen rajulun tazawaja wa huwa fi lmaqribi imra'atan wa hiya fi lmashriqi faxamalat nin isaga oo jooga maqribka danja jooga ayuu guursaday gabadh suuriya joogto mashriqa joogta amba soomaaliya joogto guursaday gabadh gabadhi way ureysatay ilmaha ayaa leh ya suurtagal maaha okay culimanka maxay dhahdeen hadihi mas'alatun waxyaalada ma- cilmi laga faa'idsanayn imaam shaatibi raximahullah marka halkaa wax hadalbuu keeno wuxuu yihi in la keeno su-aal aan camal ka dhalanayn waa manhiyun sharcan in la isweydiiyo su-aal laakiin su-aasha maxaa ka dhalay camal kama dhalanayo practical male waa su-aalun iska teorigo iska waa falsafaduna waa manhiyun sharcan buu ku yidhi kitaabkiisa muwaafaqaadka imaam shaatibi raximahullah okay waa fahnay taas laakiin aniga waxaan aada ula yaabay mas'aladii berigaa fuqahadu isweydiiyaan saddexda madhab oo dhan waxay dhahdeen waxaas wax dhici kara mahayna inaga daa dhahdeen shaafici xanaabila iyo maalikiya waxay dhahdeen nin jooga sharqi oo guursado oo meheriye gabadh maqrib joogta oo gabadhii ay u uuraysatay ilmahaas iyaa la raacini dee ilmahaas shaqa isaga kuma lesma aragay waa ilmaha dibadda ka keentay waa kii labaa la doon yidhahda abu xaniifa wuxuu yihi madhabka xanafiyadu jaa-izun way dhici kartaa isagoo marka ma- macne ku iyagu macne ku sheegay waxay dhahdeen waxaa dhici kartee inuu ahlulxadba yaho dadka awliyada ilaahi yaho habeenkii guuray duulay inuu ahlulxadbati yaho dadka ilaahi yahayo saa u dhahda anigu waxaan dhahay culammada markuu abi xaniifa ogolaaday albaabbuu furay albaabku furay wax weyaan waa albaab maanta dhici karaya cilmiga maanta waa wax suurtagala suu suurtagal yahay ayaan dhowta waxaan akhristay dhallinyaro falastiiniyiin oo xabsiga israa'iil ku jirta oo labiyo toban dhallinyaro ah iyo dumarkoogii uuraysteen iyaguna waxay ku xukumayiin xabsi daayin dumarkoogiina way uuraysteenoo way dhaleena maxaa la qaaday dee biyahoogii baa laga soo qaaday xabsiga gabdhihiina maxaa lagu sameeyey waa lagu taglaalay dee dee gabdhi way dhaleen dee mayna kulmina qaarkood waxay isku guursadeen xabsigu kasoo wakiisho looga dhisay gabadha okay iminka waa suurtagal dee in aa halkan qofkii oo iska jooga oo suurtagal noqon weydi xaaskiisii la kulmo inuu biyiisa diro shareecadduna way ogoshahay dee in biyaha la diro hadda la soco markay gaba xaaskaagii tahay wey markay xaaskaagii tahay fiqhiyan waa la ogolyahay waa xaaskaagii la biyahaagu xaaraan kama ahayne biyahaagu waxay xaaraan ka yihiin qof aan waxaan dhahdo shahwadda iminka la dhiga baanan baa loo sameeyey baanan koodad baa la sameeyey haddii koodad kala dhigo biyahaaga dee gaaladana way waasheenoo qofkii oo dhintay oo iyay dibi dambe ilma ugu abuuraan waa khaladad dhacaysa ansaabta isku laaquseen diintuma ogolo taas laakiin islaantaada waa la ogolyahay waxa waxaa leedaha fiqigu ogolaaday waxaa ka mid ah waxaa dhacdo kiraynta kiraynta riximka waxaa dhacdo in la kireeyo ilmagalaha ilmagaleenka okay adiga ilmagaleenka islaantaadii waa waa iyo adigii iskuma dhashaan naag kale ayaa kaa karaysay maxay kaa karaysay ilmakeleenkeegii biyahaagii baa la qaaday waa lagu shubay waa laga soo qaaday biyihii ilmihii baa laga- markuu meel gaadha laga soo saari oo tan baa lo- la dhinac dhigay arrintaa ka warrami dhaha culimmadu dee biyahaaga marka naag kale lagu shubayo soo xaaraan maaha waa xaaraan waladiina hum lifuruujihim laakiin labada dumarba haddaa wada qabtay ka waran hadda la socaa labadii dumaraba waa laba aad qabtid wey waa xaaskaagii waa qoyskaagii labaduba midna way dhashaa midna ma dhasho tii dhalaysay baa lagu abuuray ilmihii markuu meel socdo ayaa laga soo saaray waxaa lagu dhex shubay tii aan dhalayn tii baa dhashay dee waxay dhaha cunadu waa saxtaas leanna waa biyahaagii oo labadiiba xalaal bay u yihiin su-aal baa ka dhalatay halkaa cajiiba walwaladu liman ilmaha yaa leh ma tii biyaheyga beydkeyga laga abuuraa leh mise tii tahaday baa le tii tahaday soo ma garanaysaan ee markay dhalaysay dee ee, ka tee baa ilmaha le hooyo tee noqon hooyo tee baa noqon baa okay fuqahadu waa isku khilaafeen majmacu lfiqhiga majmacu lfiqhiga wa- majmacu lfiqhiga m- maka almukarama ee raacsan munadamat lmuctabar islaamiga ee culumada shirka isku yimaadiin waxay dhahdeen waxaa le te biyaheyga laga se- beydkeyga laga sameeyey lanna ilmuhu wuxuu ka abuuran yahay baa ilmuhu wuxuu ka abuuran yahay laba biyo biyihii runta ahayd islaamtii hora leh gabadha kiraysay ee uu qabayo uun taaba u hooyaa tani kale way xambaarto macno male Aa, waxay la mid tahay murdacay noqon bay tii nuujinaysa kale bay noqon hooyo labaad bay noqon hooyadii kale labaada nuujisay marka ninkaasi waa laba hooyoole hooyo asalah iyo hooyo farciya okay culimo kale majmac kale oo sheekh qaradawi ka mid yahay waxay dhahdeen waxaa ilmaha le tii caloosha uu ku weynaaday ee dhashay ee umushay ee nuujisay baa le keef isagu wuxuu uhi qur-aanka qoran tahay dee xamalathu ummuhu kurhan calaa kurhin qur-aanku saa weli wahnan calaa wahnin hooyadii tahaday ee daashay ee umushay ee xambaartaaba iskale okay masaladu markaa culimmadeeni hore markay saa iska yidhaahdeen waxay iska yidhahdeen maaha inaa wax dhici kara cilmiga waxa la amiga fiqu tawaquc fiqiga waxaa loo bixiyey fiqu lwaaqic waxaa dhacay in laga jawaabo iyo waxaa dhici kara een dhicin laakiin dhici kara marka maadaama uu dhici karo waa inay diintu ka jawaabta dee okay kasratu masaa'ilka markaa la nacayo waa iska hadal un dee iska jikaartan jadalka iyo dooda maalaycniga ee loo yaqaanaa jadal bizandi la dhaa soo yaqaanaa bizandi bizandigu waa meesha oo maaragtay greeg ah markay muslimiintu qabsanayeen ay soo weerareen ciidankii muslimkaoo buurtan jooga oo haddeeta ku dhaadhacaya iyo filosofiyadii greeguna shir ku jiraan waxay leeyihiin halidajaaju awalan am ilbaydatu awalan bay isweydiinayeen horta markuu ilaahay kownka abuuray wuxuu abuuray beedka beedka mise digaagada keebaa horeysay way kala baxeen laba qolo qolo waxay leedahay dee beedku muu iman karaa bilaa digaagad ma ma dhici karto qolo waxay leedahay oo digaagadu bilaa beed ma iman kartaa may ma dhici karto iyagoon solution helin yaa la qabsaday oo ciidankii soo duulay qabsaday marka maxaa loo bixiyey falsafada bizantiya waxa wax ka dhalanayn oo caqiib oo madhaliis marka su-aalaha la nacayo maxay waa su-aalaha madhaliiska marka ilaahayna wuxuu halaagaa qolada dood uun ku jirta arbaca ishirin saaca ilaahay waa halaagaa subxana wa tacaala walidaalika waxaan dhahdaa iminka dooda muslimiinta iyo dooda reer galbeedka hordhexe waa tawayan dooda muslimiintu ujeedo maleh iska doodayaan bal dhegeysta uun doodaha soomaalida ka socda iminka bal b b c da u dhegeyso bal v o da u dhegeyso waa dood baa socota lakin doodda maxaa ka dhalanaya waxba waa la iska hadlayaa alkalaamu lilkalaami baa dhadaa hadal u hadal liajli hadal laakiin halkan waxaan ku aragnay u hadal liajli practical hadalkaaga maxaa maxaa laga taabsan karaa wey wixii aan la taabsan karin maxaa laga soo qaadayaa hadal reduction waa insha waa in iska hadlo iska sheegayo marka qur-aanku wuu diiday taadee xadiiskuna waa taa wuxuu kasratu masaa'ilihim waiktilaafuhum calaa anbiyaa'ihim waa mahadsantihiin wajazaakum allah khayr wasalla calaa maxamed wacala aalihi wasaxbi wasallam